Deegaanada dhaca galbeedka magaalada Kismaayo sida Xamareyso, Galool Yar, Abaq Bambaale iyo Shimbirey oo ay horey ugu dhufatay abaar galaafatay nolosha xoolihii ay dhaqan jireen dadka deegaanka sidoo kalena sanadkii hore ay saameysay daadadka El Niino ayaa hadda waxay wajahayaan abaaro ba-an oo saameeyay nolosha dadka iyo dunyadaba deegaanadaasi oo si weyn looga dareemayay isbedelka cimilada ee sii xumaanaya ayaa hadda waxaa ka jira abaar keentay kulayl daran biyo la-aan iyo dhibaatooyin kale kuwaas oo ay la daalaadhacayaan bulshada ku dhaqan deegaanadaasi haddaba waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanada dhaca galbeedka kismaayo oo ka warbixinaya duruufaha iyo abaaraha ka jira deegaanadooda iyo saameynta ay kala kulmeen isbedelka cimilada waxaan waxaa layidhaha cabdinuur cali xuseenaa layidhaha hadaafow ayaa layidhahda magaaladana ummadda ku nool waad aragtaan inta bani aadamka uda baahan yihiin hadda kulaylka waa dhacaya cirki weli noomadiina mase hilaacin ma arkin marka maceeshadana waa iska xunta dowlad jubbalandna waxaan weli hadda aan ka haysana ma leh horta dhibka kaasaa jira xilligaana kulli baan saada aan ku jirno bishaana kulada roobka in soo bilaada aan rajayn jirnay laakiin dib bay u dhacday magacaygu waa cabdulaahi cabdi maxamed kuleeladan hadday sii socdaan waxaan isdhihi karaa waxaa imaan kara inay naf bini'aadam go'do naf bini'aadam inay go'dona waa wax aad u adag dadkuna waxay u baahan yihiin badbaado qofkuna badbaado wuxuu u baahan yahay intuu nool yahay qofka markuu dhinto isaga iyo camalkiisa ilaahay looma dhexeeyo laakiin intuu nool yahay oo adduunyada dul saaran yahay ayaa waxay u baahan tahay in wax loo qabto abaarahan iyo kuleylahan laga soo sheegayo deegaanada dhaca galbeedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa laga cabsi qabaa inay ka dhashaan cudurro halis ah sida cudurka shuunbiyoodka halkaas oo ayna ka jirin goobo caafimaad oo lagu la tacaalo bukaanada